إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose maamulka koonfur galbeed ayaa cabsi badan ka muujinaya xoga soo baxaya oo sheegaya in ciidamada xabashida ethoobiya ay doonayaan inay ka baxaan soomaaliya dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay maqaaxi ku taalla gudaha magaalada muqdisho maamulka somalilan ayaa maalgashadayaasha ethoobiya ugu baaqay ka faa'iidaysiga kheyraadka soomaaliya dowladda maraykanka ayaa xasan sheekh ka dalbatay inuu hoos u dhigo khilaafka kala dhexeeya etoobiya munaasabad lagu soo xereeyay dowro loo qabtay macallimiinta madaarista iyo iskuullada ee degmada ceelcadde ayaa ka dhacday gudaha degmadaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal toosa ku qaadeen fariisin sidaasoo kale ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin deegaanka galweyn oo aan ka dheerayn isla degmada buulamareer dhawaaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyada ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeyaha welina faah-faahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha soo gaaray inta uu leegyahay dhanka gobolka bakoolna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo siifaan oo dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan gobolka bakool iyo sidoo kale dhulka ay gumaysiga ku haysato dowladda ethoobiya qaraxan ayaa si gaara loola beegsaday ciidamo qayilayay welina sooma bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan inta ku dhimatay ama ku dhaawacantay maamulka koonfur galbeed ayaa cabsi badan ka muujiyey xoga soo baxaya oo sheegaya in ciidamada xabashida ethoobiya doonayaan inay ka baxaan soomaaliya faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin
iyadoo ay isa soo tarayaan xogo militari oo sheegaya in ciidamada etoobiya ay ka baxayaan soomaaliya dhammaadka sanadkan dowladda federaalkana xaqiijisay in arrintaasi ay xaqiiqo tahay ayaa waxaa war deg deg ah soo saaray maamulka koonfur galbeed oo isagu gebi ahaantiisaba ku tiirsan xabashida etoobiya war ka soo baxay madaxtooyada beerdhabo oo saxaafadda loo diray nuqul ka mid ahna uu soo gaaray warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa ka muuqanaya baqdin badan oo uu maamulkaasi ka muujinayo bixitaanka ciidamada etoobiya maamulka lafta gareen ayaa sheegay inaysan ka warqabin meel ay etoobiyaanku ku baxayaan waxaana xogaha soo baxaya ay ku tilmaameen wax aan xaqiiqo ahayn oo marin habaabin ah war saxaafadeedka ayaa lagu ammaanay ciidanka xabashida etoobiya ee duulaanka ku haysta qaybo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya waxaana lagu yidhi ciidamada etoobiya waxay hayaan howl adag waxaana ugu mahadcelinaynaa baa lagu yidhi ka qayb qaadashadooda howlgalka waxa loogu yeero nabad ilaalinta waxayna sii wadi doonaan ayaa lagu yidhi inay sii joogaan oo ay doorkooda ka qaataan gobolka hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa caleemasaarkii siciid deni afar biloodna laga joogo ka sheegay in maamul goboleedyada uu ugu liito waxa uuna sheegay in isagu uu ka gudbay darajada in muqaabaraad etoobiyaan ah loo soo diro ay xogo ka qaataan awaamirna siiyaan waxa uuna sheegay in xabashidu ay haystaan oo ay madaxtooyada irideeda u fadhiyaan maalintii uu madaxweynaha hadlayay yaa nin isoo wacay wuxuu yidhi madaxweyne madaxweynaha wuxuu sheegay ma maqashay waay maya wuxuu yidhi waay dowlad goboleedyadu canaantay weliba adiga inuu kuu jeedaan u malaynaya muxuu yidhi waaye wuxuu yidhi waa la soconaa kuwa mukhaabaraadka hadda kula shiraaya deegaanadooda inay yihiin war ma ahaan dhahay aniga aniga arrintayda mukhaabaraad waa gudbisantaan dhah mukhaabaraad nin la shiraayo waa nin aanba waxba ka joogin aniga iridaydayba fadhiyaanaan dhahay aniga maahaan dhahay raggaas kala la haystaa aniga xaalkayga mukhaabaraad waa gudbisan yahaan dhahay mukhaabaraad nin oo aanba lala joogin oo hadda dad loo soo dirayo soo maaha aniga mukhaabaraad maaha waa isla joognaabaan dhahay iridayba ii fadhiyaan maxaa mukhaabaraada waa kaa khaldantaan lahay qoorqoor iyo waxa la haysta dani iyo waayaan lah oo mukhaabaraadka loo soo dira itoobiyaanka ayaa lagu eedeeyaa in iyagu ay samaysteen maamul goboleedyada si ay soomaalidu ugu kala qaybiyaan danahoodana ugu fushadaan iyadoo haatan ay xaaladdu marayso in maamul goboleedkii ugu horreeya uu ka xumaado bixitaanka la sheegayo ee xabashada itoobiya isagoo doorbidaya inay sii haystaan magaalooyinka ay ka qabsadeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay maqaaxi ku taala gudaha magaalada muqdisho cali aadan ayaa ka waramaya dabkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay maqaaxi ku taala agagaarka isgoyska dabka ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare hantiyadeed dabkan ayaa la sheegay in uu koronto ka kacay waxaana gebi ahaanba ku basbeelay dhismaha maqaaxida maadaama ay soo daaheen qolyaha debdemiska taas oo keentay in gebi ahaanba dhulka la simo dhismaha maqaaxida qaar ka mid ahaa dadkii goobjoogyaasha ahaa ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu dabka geystay badanaa meesha ka kacay hawada dhan holac ay noqotay ma fahantaade holaciyaan soo arkaa soo cararay waxaan arkay meeshii oo gubinayso oo jiingadaha kor aadeen marka waa caabiyey oo macnaha dad badanaa caabiyeen oo macnaha oo dad bulshada ka mid ah waa caabine may may may wax dhaawac ma arkin wax dhaawac ma arkin burburkaana aniga dukaankaana badbaadinaayey dukaankaana wax oo oo soo gaarin ma jirto laakiinse dadkan khasaare waa ujeediin dabka ugu yaraan ilaa iyo nus saaca uu socday niow meeshaan dabaa qabsaday oo markaas dhalisay koronto soo markaa dabkiiya dhibaataan a u jeedaan oo meeshaa dhan ay baaba'day meesha maqaayad caanaha oo aada loo yaqaanaa soo marka dhibaataan dhan waxaa geystay dabkaas meeshaas ka kaco korontada dhalisay niow dhibaatada hadda waa ma ahan ee, naf wax naf ah dadku wax yeelayo ma jirto laakiin wixii hanta ahaa ku baaba'ay meesha haddaa ujeediin waa siday waxba kuma harin wixii hanta meeshaan ku jira way baaba'een Ee, laakiin wax oo maarka saameyn saas ah ma geysan may maqaayad bas intaa ogna hadda maqaayad basaa gubatay saa u jeediyay innagana magaalada muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanayay dabka taas oo dadka qaar ay sheegayaan in si ulakac ah loo kiciyo dabka si uu u naafeeyo dhaqaalaha bulshada
maamulka somalilan ayaa maalgashadayaasha ethoobiya ugu baaqay ka faa-iideysiga kheyraadka soomaaliya cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya cabdirasaaq ibraahim maxamed oo ah wasiirka maalgashiga iyo dekedaha ee maamulka somalilan ayaa wareysi uu bixiyey ganacsatada iyo maalgashatada ethoobiyaanka ugu yeedhay inay usoo degdegaan oo ay ka faa'iidaystaan kheyraadka ka buuxa badda iyo beriga soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo wasiirkan oo wareysi gaara siinaya wargees ka soo baxa waddanka ethoobiya ayaa xusay in maamulkiisa uu aada u daneynayo maalgashiga dadka ethoobiyaanka si gaar ah dhinacyada kalluumeysiga beeraha iyo saadka kale waxaan ku dhiirigelinaynaa maalgashatada waddanka ethoobiya inay ka faa'iidaystaan mowqican istiraatiijiga ee somalilan kaasi oo u sahlay inay si fudud ku gaaraan biyaha badda oo kheyraadkeeda sidii la rabay aan looga faa'iidaysan waa sida uu wargeeskan ka soo baxa dalka ethoobiya ku yidhi cabdirasaaq ibraahim oo ah wasiirka maalgashiga iyo dekedaha ee maamulka muuse biixi wuxuu soo bandhigay in deegaanada maamulkiisa ay dowladda ethoobiya uga bannaan yihiin fursado shaqo iyo kuwa ganacsi oo fara badan oo ay ka mid yihiin kalluumaysiga isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in hadda maalgashayaal badan oo kasoo jeeda ethoobiya ay ganacsiyo ku leeyihiin deegaanada uu ka arrimiyo balse ay jeclaan lahaayeen in shirkadaha waaweyn ay soo gaaraan deegaanadooda hadda maalgashayaal badan oo ethoobiyaana ayaa ku howlan ganacsiyo yaryar iyo kuwa dhexdhexaada oo kala duwan balse waxaan rajaynaynaa in shirkadaha waaweyn ay yimaadaan oo maalgashadaan mustaqbalka ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka maalgashiga iyo dekedaha ee maamulka somalilan dhaqangalka heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu maamulkiisa ethoobiya ku siiyey qeybo ka mid ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed ayuu sheegay in ethoobiya uu faa'iidooyin dhaqaale oo badan u horseedi doonto markii ay madaxda maamulkani u gacan haatinayaan maalgashatada ethoobiya waxaa dhanka kale deegaanada maamulkaasi shaqo la-aan ku wajahaya boqolaal kun oo dhalinyaro ah sida uu sideedii bishii maye dhammaatay ka dhawaajiyey wasiir ka tirsan maamulkaas
dowladda maraykanka ayaa xasan sheekh ka dalbatay inuu hoos u dhigo khilaafka kala dhexeeya ethoobiya warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
wadahadal habeen hore khadka teleefoonka ku dhex maray xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka iyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken ayaa culays lagu saaray xukuumadda muqdisho wadahadalka natiijadiisa oo ay qarisay dowladda federaalka ayaa waxaa soo bandhigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayadoo shaacisay qodobada ugu xasaasisan bayaanka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka laga dalbaday inuu hoos u dhigo khilaafka kala dhexeeya xabashida taasoo micnaheedu yahay inuu isaga aamuso heshiiska ay ku qaadanayaan badda soomaaliya ee ay la galeen muuse biixi dowladda federaalka ayaa la ogyahay in fariimaha maraykanka ay u qaadato sida ay yihiin waxaana ay siyaasiyiinta qaar sheegayaan inaan la arki doonin xasan oo dib dambe uga hadlaya badda haddii aysan si kale wax isku beddelin maraykanka ayaa ka mid ah dowladaha xabashida soo geliyey waddanka lana doonayaa inay u loogaan soomaalida oo ay u arkaan dad laga faramaroojin karo dhulkooda berriga iyo dhulbadeedkooda xasan sheekh ayaa dhankiisa ku hungoobay inuu xokayaha arrimaha dibadda maraykanka ka dhaadhiciyo inuu wax ka beddelo bixitaanka atmis waxaana sida xogaha lagu helayo xasan laga dalbaday inuu la yimaado qorshe ku aadan kadib bixitaanka atmis halkii qorshe ee uu xasan sheekh isku dayey toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa ahaa in bixitaanka atmis kadib uu yuganda iyo kenya ka codsado inay sii joogaan oo xarumaha muhiimka ah sida dekedda garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada u ilaaliyaan sidoo kale wuxuu quudaraynayey inuu ruwaandhe ciidan ka helo balse waxaa ka diiday yuganda iyo kenya iyo waxa loogu yeero qaramada midoobay yuganda iyo kenya ayaa u arkay xasan sheekh inuu ku ridayo aflibaax maxaa yeelay ma buuxin karaan meel ay ka baxayaan wax ka badan toban kun oo askari oo shisheeye ah ayagoo xisaabtooda ku darsanaya khasaaraha ciidankooda ku gaaray soomaaliya iyo siday ugu horkufeen milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka shisheeye ee atmis ayaa dib u bilaabayaa bixitaankiisa bishan dhammaadkeeda waxaana waddanka isaga tegayaa laba kun oo askari halka bisha sebtembar ee soo socota ay baxayaan laba kun oo kale madaxda dowladda federaalka ayaa wejigabax iyo bahdil kala kulmaya dowladaha shisheeye waxaana arrintaasi ugu wacan fashilka dagaalka xasan sheekh iyo nidaamkiisa ayaana u muuqdaa kuwa dusha laga saarayo wixii fashil ah oo shisheeyaha ku gaaray waddanka
munaasabad lagu soo xirayay dowro loo qabtay macallimiinta madaarista iyo iskuullada ee degmada ceelcadda ee gobolka gedo ayaa ka dhacday gudaha degmadaas maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabad lagu soo gebagabeynayay dowro diini ah taasoo lagu qaatay duruus kala duwan iyo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dhinacyadeeda kala duwan ayaa ka dhacday degmada alcadde ee wilaayada islaamiga gedo dowradan diiniga ah oo loogu magacdaray sheekh maxamed dulyadeyn ayaa loo qabtay macallimiinta iskuullada iyo madaarista degmada alcadde waxay dowradani socotay muddo laba maalin ah taasoo dadka dowrada qaadanayay ay ugu faa'iidaysteen sidii loogu talagalay inta ay socotay dowrada waxaa garab socday kulamo looga arrinsanayey horumarinta waxbarashada jiilka soo socda waxaa kasoo qaybgalay xiritaanka xafladan marti sharaf kala duwan oo ah oo kale ah culimo mas-uuliyiinta wilaayada iyo macallimiin munaasabada lagu soo xirayey dowradan waxaa laga jeediyey kelimado kala duwan ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay naqiib ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada gedo isagoona soo dhoweeyey dowradan kelimada koowaad waa baraarujin aan leeyahay ilaahi subxaana watacaala khayr haidin siiya ummadda yaryarka oo jiilka oo soo kacayo ood gacanta ku haysaan mucallimiinay ilaahi subxaana watacaala ha idiin fuudeeyo kuwii dalka anfaco dadkan anfaca ilaahi subxaana watacaala ha ka dhigo dadaalka aad haysaan oo ilaahi subxaana watacaala ummaddiisa aad maaragtay mas-uulkeyn kaga dhigay oo maktabkii maaragtay waxbarashada ooad gacanta ugu haysaanna ilaahi subxaana watacaala ha idinku hanuuniyo waddada ugu khayr badanna ilaahi subxaana watacaala ha idin mariyo dadka dad muslimiin hadday yihiin waxaa muhiima inay dhinac walbaba ka dhisan yihiin xagga maaragtay jiilka yaraa jiilka dhexe jiilka waayeelkaah culimmadoodii caamadoodii dumarkoodii dadku hadday israacaan oo ujoodkooda iyo hadafkooda diineed iyo dhaqanka islaamka oo asalka ay fahmaan ummaddaasi way hagaagtay macallimiinta dowladda loo soo xiray ayaa ka hadlay waxyaabaha dowladda lagu qaatay dowladda waxaan ku qaadanay culum kala duwan oo faa'iido badan sidoo kale insha allahu tacaala waxaan u mahad celinaynaa macallimiintii juhdiga bixisay iyo dadaalka oo cashiradaasi muddada socday insha allahu tacaala sida wanaagsan nagu soo gudbiyey waan u mahad celinaynaa insha allah dowladda magaceedana waa sheekhi weynaa ee shahiiday allah ka aqbala subxaana watacaala sheekh maxamed ulyadayn shicaarkeeduna waa ata'diib qabla tacliim macallimiinta bixiseen khayr allah siiyo maamulka soo agaasimeyna allah barakeeyo guud ahaan walaayada iyo heer degmo iyo heer oo kasoo qayb qaatan ayagana allah jaseeye khayr ku jaseeye xaqiiqatan markaad fiiriso si culammada iyo maktabka usoo xusheen mawaaddii macallimiinta yani lagu tawjiihinayay ayagana inay usoo gudbiyaan jiilka dambe ilaa toddoba maado oo markaad fiiriso mid walba ciwaankeeda isleedahay midaanbaa keligeed ku filnayd waaliga wilaayada islaamiga ah gedo sheekh luqmaan abu anas ayaa soo xiray madasha xafladda dowladda lagu soo gabagabeynayey waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran waan ku faraxsannahay culammada hortanada fadhiiso awalan naftayda iyo nafteena waxaan udadama ilaahi subxaana wa tacaala cabsidiisu waxaa meesha fadhiya waa culummo macalimiin ah maamulayaal ah ummaddii horseed u ah waxayna daliil u tahay waxaan maanta wadno oo annaga maanta camalka jihaadkeen odayaal idinku nahay iyo adinkiio culummo ah inay wax naga dhexeeyaan waxa naga dhexeeyana ay tahay kitaabka allah subxaanahu wa tacaala sidii ummadda lagu gaarsiin lahaa camalka aan wadno awalan inuu ikhlaas naga noqdo camal aan ikhlaas ahayn ilaahi subxaana wa tacaala aqbali maayo leanna wax baan wadnaa ummadaan rabnaa in wax gaarsiino waxaa nala ka qaadanaya waa risaalo waa ammaano waxa weeye in nala ka helo waxaa la yidhaahdo ikhlaas wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa ku tallaabsanaysa horumar dhanka waxbarashada ah gaar ahaan cilmiga sharciga ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa